asalaamu allahu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaartina dhegaysanaysa kusoo dhowaada qodobada warka duurkuwooda ugu doorkaroon guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka oo daahfuray diiwaangelinta ururada siyaasadda dalka daahfurka dhismaha guddiga hubinta badqabka kalluunka oo ka furmay magaalada muqdisho wasiirka shaqada oo faahfaahin dheer ka bixiyay heshiiska shaqo abuur ee dowladda la gashay dalka sacuudi carabiya ciidamo ka tirsan maamulka puntland oo qaraxa lagu dilay warka dibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan trump oo saxiixi doona in ka badan laba boqol oo amaro madaxweyne ah qodobadaasi wixii ku soo kordha ayaad warka duurnimo ku dhegaysan doontaan hadduu macbuudka inuu sakhiro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
akhyaarta ayna dhegaysanaysaa intaasi waxay ahaayeen qodobada warka doornimo kuwada ugu doorkaroon maanta markana waxaad ku soo dhowaataan warkiyo faahfaahsan guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha qaranka ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho kaasoo lagu shaaciyey diiwaangelinta ururada siyaasadda dalka shirkan jaraa'ida ee guddoomiyaha uu qabtay ayaa waxa uu ku bandhigay habaraac diiwaangelinta ururada si loo gaaro doorashooyin qof iyo cod ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi inay maanta oo bisha january ay tahay labaatankeeda official uu furan yahay diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo inaan saftiga soo socdo bilaabi doonno inay wufuud u kala baxaan goobaha aan soo astaynay oo hore loo asteeyay codbixiyaasha iyo meelihii kaloo aan leenahay markaas waa muhiim in la gaaro ah waxaan idinkaga mahadinahayaa boqolkiiba boqol ee wakhtigii koobnaa ee aan idin siinay inaad noo timaadaan oo ahayd wakhti aad u kooban iyo sida aad u timaadeen waa ku mahadsantihin boqolkiiba boqol salaan kadib magacayga waa cabdikariin axmed xasan guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha waxaa sharaf weyn iyo ah maanta inaan idinla wadaagahayo warbixin kooban oo ku saabsan waxyaabihii noo qabsoomay haddaan nahay guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimaha saa la socotaan toddobaad ka hor waxaan idinla wadaagnay waxqabadkii guud ee guddigan markii la dhisay muddadii koobneed uu jiray wixii u qabsoomay inaan diyaarinno dhammaan xeerarkii iyo habraacyadii uu ku shaqayn lahaa guddiga inaan xarunta cusbayd u soo guurnay inaan ku shaqaynayno xaruntii inaan labadii hay-adood oo xuduudaha iyo doorashooyinka aan midaynay inaan shaqaalihii xirfadlayaasha ahaa ee ka tirsanaa labada hay-adood inaannu isugu keenno xaruntan oo ay shaqadooda ku jiraan wada tashiye dhaadheer oo aan la samaynay dhammaan shacbiga soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ururada bulshada raydka dumarka edhallinyarada culamaaudiinka daneeyayaasha siyaasadda soomaaliyeed iyo ururada siyaasadda ee diiwaan gashanaa oo nambarkoodu gaaraayo boqol iyo toban urur wada hadallo dhaadheer iyo discusshon iyo shirar aan la galnay kadib guddiga sharafta leh ee madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimuhu waxa uu gaaray inuu idinla wadaago maanta haddaa tihiin bahda meediyaha ee shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in maanta oo bisha january ay tahay labaatan sannadkuna uu yahay laba kun iyo labaatan iyo shan inay tahay maalintii la furay diiwaangelinta ururada siyaasadda ee soomaaliyeed maanta oo bisha ay tahay labaatan sannadku uu yahay laba kun labaatan iyo shan waxaa furan diiwaangelinta ururada siyaasadda ee soomaaliyeed waana laba qaybood ururo waa noo diiwaan gashanaayeen waa boqol iyo dhowr kuwaas waxaa laga rabaa inay foomka cusub buuxiyaan shuruudaha cusub iyo sharciyada cusubna ay raacaan wax lacaga lagama rabo oo fi ah oo laga qaadi doono iyo kuwa cusub oo laga rabo inay buuxiyaan foomamka iyo sistamka waxaana insha allahu tacaala arrimahaasi idinla wadaagi doona diiwaanhayaha ururada siyaasadda xafiiskaasaa markaan bareeskan dhammeeye kadib warbixin iyo fariimo u gudbin doona ururada siyaasadda iyo qaabka ay foomkooda u buuxin doonaan maanta oo january ay labaatan tahay waxaa furan diiwaangelinta ururada siyaasadda waxayna ku eg tahay bisha march soddon iyo kowdeeda waa muddo toddobaatan iyo kow maalmood ah laga rabaa qofkii urur haystaana inuu ururkiisa markaa diiwaan gashto cusub kuwa diiwaan gashanaanana inay isku diiwaangeliyaan oo ay ku sameeyaan waxaale wixii looga baahnaa waxaa kaloo aan go'aaminay in wiigga soo socda aan bilaabi doonno astaynta goobaha codbixiyayaasha oo hore loo soo asteeyey qaar badan oo ka mida ilaa saddex boqoloo gooboodna waa la soo asteeyey oo waxaan rabnaa inaan dib u soo fiirino xafiisyada goobahaas ee iyo nambaro kaloo badan oo ku biiri doona saa la socotaan labadii sano ugu dambaysay dhulka soomaaliyeed meelo badan oo waxaa jira hadda aad xor u ah oo shacbiga deggan ay fursad u haystaan inay codeeyaan marka waxaa bixi doona wafdi ballaaran oo guddiga xibnahooda uu hoggaamin doono shaqaalaha ay ka mid yihiin guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka soodimaha xirfadlayaasha ah waxay aadi doonaan goobahaas oo saddex boqoloo goobood oo hadda aan hayno soo faar oo hore loo sameeyey iyo qeybo cusub oo lagu biirin doono annaga nambarkeennu waxaan rabnay inaan gaarsiin ilaa siddeed boqoloo goobood inaan geyno guddigan sharafta leh waxa ugu weyn waxa waaye qof walbo soomaali ah xuquuqdu u leeyahay inuu waxna dooran karo lana dooran karo inuu ka shaqeeyo waxaan isku dayaynaa meel alle meeshii munaasib noo ah amnigeeda aan gaari karno dadkooduna ay rabaan inaan gaarno insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa shacbiga soomaaliyeed meel kastuu joogo inuu nala shaqeeyo oo uu gacmo furan ugula shaqeeyo niyaddayadu iyo xoogga iyaga iyo aqliga iyagu waa inay dadka soomaaliyeed ay gaaraan xuquuqdoodii codbixinta ah saa la socotaan waa konton iyo shan sana laga joogaa mar dadka soomaaliyeed inay u dareeraan sanduuqa codbixinta waxaan rabnaa maanta hadalkaas ah konton iyo shan sana u dambaysay inuu ba
shirka daafurka dhismaha guddiga hubinta tayada iyo kormeerka badqabka kalluunka soomaaliya ayaa goordhow ka furmi doona sida lagu soo warmayo magaalada muqdisho shirkani waxaa ka qayb galaya wasiiro xildhibaano xubno ka socda bahda kalluumaysiga iyo wakiilo ka socda hay-ada caalami ah ujeedada shirka ayaa ah in la dhiso guddi si rasmi ah u kormeera tayada kalluunka badqabka cunistiisa iyo horumarinta habraacyada hubinta tayada kalluumaysiga soomaaliya munaasabadan ah ayaa lagu wadaa in lagu soo bandhigo qorshayaal lagu horumarinayo warshadaha kalluumaysiga iyadoo diirada la saarayo ilaalinta tayada iyo bidqabka kalluunka si loo hubiyo in uu u qalmo suuqyada gudaha iyo midka dibuduba wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya yuusuf maxamed aadan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay heshiis shaqo abuur lagu sameynayo dhallinyarada soomaaliyeed in ay dowladda dhowaana ay la gashay dowladda sacuudi carabiya wasiirka shaqada ayaa sheegay shaqooyinkaasi ay ka faa'iidaysan doonaan dhallinyarada leh xirfadaha kala duwan iyo kuwa aan lahaynba si shaqo loogu abuuro dhallinyarada soomaaliyeed shaqooyinka sacuudiga heshiiska aynu kula galnay ayuu yidhi waxay isugu jiraan dhallinyarada xirfadda leh iyo kuwa aan lahayn waxa uu intaa hadalkiisa raaciyey wasiirka shaqadii oo arrimaha bulshada in heshiiskani uu soo maray habraacyadii loogu talagalay dhallinyaradana la rabo in ay aaminaan
waxaan sameynaa heshiisna wuxuu ka koobanyaa laba qayb kooban qaybta xirfadaha dadka xirfadaha barteen iyo dadka aanan xirfadaha aan barin annaga uguda markii sacuudi dad qaar ay maqlaan waxay xasaasid ka qabaan runtii ay aaminsiyiin inay tahay keliya mala dhumista waxkaas oo mana mana ahan labada qayb ha guryaha dadka shaqana keliya midaas daa shaqo weyn waay oo waxaa laga mid annaga guri markaa maqlan waxaan u malaynaa keliya kisti yar annaga mafan adduunku wax u guri dadka mala ay yihiin digitalize la guri wixii oo dhan waxay noqdaan wax casri noqdaan oo oo kambaniyaala umana guriyaha qaar mafan marka heshiiskan wuu ka duwan yahay wixii hore heshiiska kooban waay dadka xirfadaha leh dadka aan xirfadaha leh fiiri maala kumanaan dhalina waddankan maala jaamacada ka soo qarijibaan kumanaana shaqlaan oo hore usoo jeeda joogaan kumanaana ka mid ah dadkan dibadda laga soo celiya maala sifa sharci ku baxeen annaga waxaan rabnaa dadkan inay sifa sharci ay ku gaaraan waddamadan maala ee oo dibadda ay aadaan ay ku soo shaqaystaan xirfado iyo aqoon ay usoo korto kadibna ay kusoo laabtaan rabnaa qaabkaysa isku dhici kartaa waa in la helo waay marka means ama dadkeen ay si nidaama ku bixin karaan marka heshiis waay runtii faa'iidadan u leewaay waxaana jeclaa inaad naftiina akhrisaan aad aragtaan wuxuu ahaa keliya oral u ahaa kan hort kii ugu horreey waay maba laisku barbardhigi kara waa dembi waay in laisku barbardhig kan wuxuu maray procedureski maala waddankan u degsana sharciyadii oo maray habraacyadii la rabay kii hore maba maranba mafan marka dhankaas hadii laga fiiriyo midda kale kii hore wuxuu qusaya keliya dhumista waa kasuuqay kan wuxuu qusayaa dadka xirfadaha leh iyo dadka aan xirfadan kumanaan dhallinyar ka mid ah oo soo barta it soo bartaa jira technology ay noqdo engineer ay soo bartaa jira kumanaana ka mid ah mala soo barta beeraha soo bartaa jira dhallinyaradaas haddii aanan fursada loo abuuri waayo soo moogi inay qaybka noqon doon baruurda waddankan soo ma ogid inay maana qaybka noqon inay tahriibaan oo oo magafiyaal iyo dadka xuma inay gacan u galaan oo ayagoo la soo celi si daran aan rano kale ayagoo curyaaminaya ama qofkiiba aan ahayn lagu soo celi mental ahaan aanan fit ahayn dhibaata ay ka muuqato Ha, waa waajib waay xukuumadda danqal ay ku tahay inay nafiso baashaan oo dadka loo abuuro meel ay ku tagaan xirfadna ay ku bartaan
wararka ka imaanaya gobolka bari ee puntland ayaa sheegaya in goordhow qarax miino oo lala eegtay ciidamo ka tirsan maamulka puntland waxaana qaraxani ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo ay wararku sheegayaan qarax miino ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo tasjiic ee ka tirsan gobolka bari waxaana qaraxaasi lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa difaaca puntland ee qaybta ka ah howlgalka ka dhanka ah daaciish intaa la xaqiijiyay qarax miino waxaa ku geeriyooday ilaa lix askari waxaa sidoo kale ku dhaawacmay tiro kale oo ciidamada ka mid ahaa waxaana aagga qaraxa ka dhacay gaaray ciidamo kale oo gurmad ah oo halkaasi ka qaaday meydadkii iyo dhaawacyadii askarta halkaasi ka soo gaaray qarax miino ee lagu dilay askarta badanna ayaa imaanaya xilli ciidamada maamulka puntland buuraha gobolka bari ay ka wadaan howlgallo baaxad weyne oo halkaasi loogu ciribtirayo kooxaha halkaasi ka dagaalamaya ee daacish halka aad naga dhegaysanaysaan akhyaari waa radio jowhar markana wararka dibadda sida lagu soo waramayo saacado kahor inta aanan xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha la doortay ee mareykanka donald trump magaalada washington xale d c kula hadlay kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa u soo bixi dadweyne ee xalay uu trump ka qabtay garoonka kubadda koleyga ee capitol one ireland ayuu trump kaga dhawaaqay qaar ka mid ah waxyaabaha uu ahmiyadda koowaad siin doono gelinka dambe isniinta maanta markuu xafiiska aqalka a tago xafladaha dhaarinta kadib sidoo kale wuxuu sheegay in uu saxiixi doono dikreetooyin madaxweyne oo tiro badan kuwaas u ballanqaaday in uu ugu farxin doono shacabka maraykanka ee isaga soo doortay dadka maraykanka waxayna siiyeen kalsoonidooda taasi bedalkeeda waxaan siin doonaa maalintii ugu wanaagsaneed oo toddobaadku ugu weyn iyo boqolkii maalmood ee uu xiisaha ee ugu xiisaha badnaa ee u sameeya madaxweyne taariikhda maraykanka ayuu trump hadalkiisa ku daray ilaa wareetiyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu trump saxiixi doona ayaa wakaalada wararka ee reuters u sheegay in trump uu isu diyaarinayo saxiix in ka badan laba boqol oo amaro madaxweyne ah awaamirta ayaa la filaya in ay ugu muhiimsanaan doonaan amniga xuduudaha musaafurinta baaxadda weyn ee uu wacadka ku maray xafiis in uu u fidin doono eedeysanayaasha weerarkii aqalka koongareska ee lixdii january laba kun iyo kow iyo labaatankii kor u qaadida wax soo saarka saliida iyo gaaska iyo bedelidda kumanaan shaqaalaha dowladda federaalk ah iyo qodobo kale wuxuu kaloo sheegay inuu islamarkaa uu xafiiska tago uu meesha ka saari doono amar kasta oo xagjirnimo iyo nacasnimo ka muuqato ee uu horey u soo saaray madaxweynaha xilka kasii degaya ee joe biden saacado ka hor inta aanun xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha la doortay ee maraykanka trump xalay magaalada washington d c kula hadlay kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa akhyaartaana dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibidda na soo gaaray maanta waa naga inta warka alaaba waxaana idin socodsiinayay anigoo cabdiqaadir maxamed imaana farsamada hagraaneedna waa al-ustaad cabdiqaadir maxamed yuusuf balaag warka waxaa soo saaray cali maxamed dhursame caleyka bin caleyka dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin la socodka iyo barnaamijyada ka baxa radio johor annagoo isku duwanna waxaan idinku dhaafeenaa sidaas iyo nabadgelyo